Shirkadda IFE oo ka shaqeysa nadaafadda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda caasimadda. Waxa ay ka sameysay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Ololahan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir, shaqaalaha shirkadda, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka. Qaar ka mid ah maamulka shirkadda iyo shacabkii ka qaybgalayay ololahan ayaa goobta hadallo ka jeediyay.
maanta waxaan halkan u taagannahay amarka allah subxaana wa tacaala iyo inaan addeecno rasuulka sala allahu calayh wasalam waddadiisa nadaafaddu saan ognahay waa qayb di- ka mida diinta annadaafatu nisfu min aliimaan shirkadda nadaafadda ifi mar walba waxay u taagan tahay inay ka shaqayso horumarinta nadaafadda waxaana bees u ah caafimaadka iyo horumarka deegaanka iyo bulshada nadaafaddu waxay aas-aas u tahay dadnimada iyo garaadka saan ognahay nadaafaddu ma ahan keliya inay qaban karaan shakhsiyaad gaara inay qaban karaan hay-ada gaara inay qaban karto dowladdu waa mid ijtimaaciya oo dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay ganacsi hadday tahay shakhsi hadday tahay guri inay tahay mid u taallo guud ahaan waxaan ku baraarujinaynaa shacabka soomaaliyeed inay nagula garab galaan inaan mar walba u heegannahay shaqada nadaafadda maanta oo lix tobanka taari- taariikhdu waxaan shaqo ka haynaa dhammaan degmooyinka ha ugu horraysa hadda aan taagannaha degmada warta nabadda ee, waxaan soo shaqo gelinnay markay ugu yaraado boqol lixdan iyo saddex baabuur shaqaalaha ka shaqeeya maanta siddeed boqol oo shaqaalo oo isugu jiro maamul iyo shaqaalaba inay shaqada gacanta u la tageen annagoo ilaalinayna horumarka iyo nadaafadda iyo caafimaadka waxay u baahan tahay caafimaadku iyo cudurku wuxuu u baahan yahay cudurku mar walba in laga hortago waxaan xusuustaa shan iyo siddeetankii ayaa iigu dambeysay gobolka banaadir oo nadaafad laga xaaqo si wada jira waa shan iyo siddeetankii intaan meesha joogta wax dhasho waa yari waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo qolada waddana kheyr allah siiyo waana idin garab taagana weliba waxaan ka- ka codsanayaa shirkadda inay nagu baraarujiyaan inaan annaguna maalinteenna qaadanno ee, maamulkeenna iyo shirkadda ifiye oo ka soo bilowday maantay warshadda caanaha haddana joogta jidka kale oo- oo oo- oo calikamiin waxaan leeyahay aad iyo aadaa u mahadsantihiin khayr badan allah idin siiyo waddankiinna dhisa dhallinyarada maanta aan u jeeda wallaahi farxaddii ay iga badatay maantay waxaa halkan ka dhacay dhacdo weyn iyo ololo weyn iyo bandhig weyn sidaad arki kartaan Ee, sida riboodka lagu siiyey waa toddoba boqol oo shaqaalaha in ka badan iyo boqol iyo afartan iyo shan gaadiida in ka badan ayaa ka qayb qaadatay saddex degmo ee xuduud isku xirta ayay ayaa shaqada laga qabanayay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa iskaashatada nadaafadda gobolka banaadir oo ay kow ka yihiin maxaa la yidhahdaa shirkadda ifi madaalayaasha degmada warta nabadda iyo maxaa la yidhahdaa waaxda gaadiidka ee dowladda hoose oo ayaduna warta eh, xamar jadiid eh, shaqa lixaad laho sidii tan oo kale ah ka haysay Eh, shaqadan waxaa muhiimaddeedu ahayd eh, ama bandhigan waxaa muhiimaddiisu ahaa u diyaargarowga xilli roobaadka foodda nagu soo haya ee dayrta in maxaa la yidhaha marka hore carraqaadkii la sameeyo laamiyadii lasii nadiifiyo Ololahan oo ah mid guud ayaa ujeedkiisu yahay in lagu soo celiyo bilicda magaalada Muqdisho isla markaana lagu xoojiyo nadaafadda degmooyinka gobolka.